بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo ansixiyey howlgal sirdoon oo qarsoodi ah oo hay-adda c i a ay ka fulinayso gudaha dalka venezuela si loo rido xukuumadda uu hogaamiyo maduuro xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhexeeya dhinacyada kadib qalalaasihii ka dhacay waddanka madakaskar ee bariga qaaradda afrika isbeddellada siyaasadeed ee dalkan ka dhacaya saamayn muku keeni karaa galaangalkii faransiiska ee jasiiradda sidaba horay uga dhacday inta badan waddammada galbeedka afrika qaar ka mid ah shacabka reer filistiin ee laga soo xureeyey xabsiyada cadowga oo bixiyey xoga ku aadan xaaladda dahsoon ee ka jirta xabsiyada cadowgu ay gacanta ku hayaan soona bandhigay dhibaatooyinka xargaha goostay ee aan la suuraysan karin ee ka jira xabsiyadaasi iyo kaalinta ay ku leeyihiin dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka yuhuudda oo weli isdhaafsanaya meydadka ay kala haystaan iyo heshiiskii xabad joojinta khaza oo galaya toddobaadkii labaad qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii toddoba-iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa toddobaadkii labaad waxaa degan xaaladda magaalada khaza kadib markii uu dhaqan galay heshiiskii xabad joojinta ee muqaawamada iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyadoo weli shacabka reer filistiin ay dib ugu soo laabanayaan guryihii ay ka barakaceen toddobadii bishii oktoobar inkastoo aan la gudagelin wejiga labaad ee heshiiska oo dood badani ay ka taagan tahay kooxaha muqaawamada filistiinna ay diidan yihiin in hubka ay dhigaan taabadelkeedana maamulka yuhuudda iyo dowladaha reer galbeedka iyagana ay ku madax adeegayaan madaxweynaha maraykanka donald trump oo hadlayey saacadihii lasoo dhaafayna waxa uu sheegay in laga maarmaan ay tahay in muqaawamadu hubka ay wareejiyaan haddii kale mar kale uu dagaalka dib u bilaabi doono kooxaha muqaawamada filistiin ayaanan ilaa iyo hadda si rasmi ah kaga hadlin sida laga yeelayo qodobkaas iyagoo horay u sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin in hubka dhigis lagu sameeyo dhexdhexaadiyaasha oo ah masar iyo qatar ayaana sheegaya in heshiiska xabad joojinta ah ee hadda ka jira khaza uusan noqon doonin xalka keliya haddii aan la gaarin heshiis rasmi ah inkastoo dhinacyadu maxaabiista ay kala wareejisteen dhanka kale qaar ka mid ah maxaabiistii laga soo xureeyey xabsiyada cadowga ayaa soo bandhigay tacadiyada xarga goosadka ah ee ka jira xabsiyada sahaynada iyo kaalinta ay ku leeyihiin dowladaha reer galbeedka qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhayb waxaan xubinta maanta ku daahfuraynaa warbixin ka hadlaysa trump oo ansixiyey howlgal sirdoon oo qarsoodi ah oo ay c i edu ka fulinayso gudaha dalka venezuela si loo rida xukuumadda nicolas maduro sida uu daabacay wargeeska New York Times madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah u ansixiyey howlgal qarsoodi ah oo ay fulinayso hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da kaasoo ka dhici doona gudaha dalka Venezuela go-aankan cusub ayaa qayb ka ah ayaa la yidhi cadaadiska sii kordhaya ee uu maamulka Trump saaraya madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro kaasoo uu ku tilmaamo hogaamiye keligii talis ah ogolaanshiyahan waxa uu fasax siinayaa hay-adda c i e da maraykanka iyadoo awood u yeelanaysa in ay howlgallo sirdoon oo qarsoodi ah ay ka fuliso gudaha waddankan waxaa sidoo kale howlgalladan ku lamaanan ayay warbixintu tiri dilal ay fulin doonaan shakhsiyaadka ka tirsan hay-addan abaabulitaan kacdoon ka dhan ah xukuumadda nicolas maduro iyo tallaabooyin kale oo la doonaya in lagu kala dhantaalo dowladda waddankan ka dhisan waxay sidoo kale warbixintu leedahay waxay ila sirdoon qirayaan in c i e da waqti xaadirkan gacanta loo geliyey awood ay ku fulin karta howlgalla weliba iyadoo keligeeda ah ama xitaa mararka qaar la jaanqaadi karta duulaan weyn oo uu maraykanku ku soo qaado gudaha waddankan waxay saxiifadda xogteeda oo sii socota markan tibaaxaysaa in donald trump uu qirtay in uu isagu bixiyey amarkan waxauna sheegay in washington ay tixgelinaysa weerar toos ah oo lagu qaada dhulka venezuela waxaana xusid mudan in xilli aanan fogeyn ay ciidamada badda maraykanka burburiyeen doomo fara badan oo ay ku eedeysay xukuumadda washington in daroogada ay ka ganacsanayeen waxaana halkaasi nafta ku waayey ilaa toddobiiyo labaatan qof oo u dhashay dalka venezuela saraakiil amerikan ah oo warbixintu ay soo xiganaysaa ayaa dhankooda waxay sheegayaan in tallaabada ugu dambeysa ee loo qaadaya dhanka venezuela waqti xaadirkan ay tahay mid ujeedkeedu yahay in guud ahaan talada laga tuuro nicolas maduro dowladda maraykanka ayaana ilaa toban kun oo askari horay ugu dirtay gobolka karibiyanka ayay leeyihiin saraakiishan kuwaas oo waqti xaadirkan si gaar ahaaneed ugu sugan saldhig ciidan oo ku yaala bortorico halka qaarkoodna ay weli dusha ka saaran yihiin maraakiibtii dagaal ee ay ka soo raaceen gudaha maraykanka waxay gunaanadkii warbixintu xusaysaa in markii ugu horreysay ee c i e du ay howlgallo qarsoodi ah ka fulisa dhulka latiin america inaysan ahayn balse ay jiraan howlgallo kale oo ay taariikhdu diiwaangelisay tobannaankii sane ee lasoo dhaafay sida afgembigii ka dhacay guatemala kun sagaal boqol konton iyo afartii saameyn xoogan ayay hay-adda sirdoonka maraykanka ku lahayd afgembigii ka dhacay waddankan sidoo kale duulaankii bay of bigis ee ka dhacay dalka cuuba sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo kowdii iyo afgembigii ka dhacay jili kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii dhammaan qalalaasooyinkan maraykanka qayb ayuu ka ahaa hay-adda sirdoon ee c i e da ayaana qaab hoose u qaadaysay tallaabooyin kala duwan kadib qalalaasaha ka dhacay dalka madagaskar iyo isbeddelka siyaasadeed ee la filayo faransiiska miyuu weyn doonaa saameyntii halkan sidaba uu kala kulmay inta badan waddamada galbeedka afrika warbixin ay daabacday majallada fisqaliyaad ee ka soo baxda dalka ruushka ayaa sheegtay in kacdoonka iyo qalalaasaha siyaasadeed ee ka socda dalka madagaskar uu khatar cusub ku yahay saameynta dhaqaale iyo tan siyaasadeed ee faransiiska uu ku lahaa waddankan si gaar ahaaneyd ayay majalladu tiri daabulashadii ay xukuumadda baariis ku waday kheyraadka rabbaaniga ah ee uu dalkan leeyahay qoraaga warbixintan waxa uu sheegayaa in ciidamadii madagaskar ay ku biireen shacabka waddankaas ee mudaaharaadayay taasoo ka dhigan in kacdoon milatari uu ka dhacay waddankan saameyntii faransiiska ee halkan ayana dardaarwarinno kala duwan ka soo baxayaan maadaama tallaabooyin noocan oo kale ah ay horay uga dhaceen waddamada dhaca galbeedka afrika kuwaasoo waqti xaadirkan ay maamulayaan maamullo milatari oo guud ahaan ka soo horjeestay dowladda faransiiska madagaskar oo ah jasiiradda ugu weyn ee bariga afrika waxay leedahay kheyraad rabbaani ah oo fara badan waana saameynta faransiiska sababta ay halkan ugu xoogaysatay tobannaankii sane ee lasoo dhaafay macdanada muhiimka ah ee dhulkan ku jira waxaa ka mid ah cobolt sidoo kale waxay saxiifaddu sheegaysaa in madagaskar boqolkiiba siddeed ay haysato marka laga hadlayo macdanta garafaad sidoo kale dhulkan waxa uu hodan ku yahay ayay warbixintu tiri ilaa toddobiiyo toban nooc oo kala duwan oo macdan ah kuwaasoo dunida waqti xaadirkan ay baadigoob ugu jirto maadaama loo adeegsado tiknolojiyadda casriga ah sida laysarka loo adeegsado diyaaradaha droniska iyo qalabka kale ee elektroniga ah waxayna warbixintu tilmaamaysaa in madaxda waddamada faransiiska iyo maraykanka ay sannadihii lasoo dhaafay loolan xoogan ugu jireen sidii ay saameyntooda ugu sii ballaarin lahaayeen dalka madagaskar xilli shiinuhuna uu sii xoojiyey sannadihii lasoo dhaafay in uu xukumo suuqa macdanta ee afrika madaxweynihii waddankan rajolana ayaa baxsaday kadib markii ay dibadbaxyada shacabka ku xoogaysteen ninkan ayaana gacansaar xoogan la lahaa dowladda faransiiska bulshada waddankan si gaar ahaaneed dhallinyarada ayaana dibadbaxoodu waxa uu ka kacay dhanka maciishada iyo musuqa xooggan ee micyaha yeeshay ee ka jira gudaha waddankan kacdoonnadii ay generationka loo yaqaano generation zka ay dunida daafaheeda muddooyinkii lasoo dhaafay ka kicinayeen si gaar ahaaneed kuwii ugu dambeeyey ee ka dhacay nebaal iyo dalka morocco ama maqrib ayaana dhallinyarada dalka madagaskar ka dab qaateen iyagoona ugu dambayntii talaada ka tuuray madaxweynihii gacansaarka xooggan la lahaa reer yurub tobaneeyo filistiiniyiin ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka soo baxay xabsiyada yuhuudda oo bixiyey xog ku saabsan xaaladaha daahsoon ee ka jira xabsiyada yuhuudda iyo baaritaan hor leh oo soo bandhigay tacadiyaadka aanan la suurayn karin iyo kaalinta reer galbeedka ee tallaabooyinkan wargeeska the guardian ayaa daabacay warbixin daaha ka rogtay islamarkaana faahfaahin buuxda oo saameyn yeelatay ka bixiyey tacdiyaadka aanan la qiyaasi karin ee lagula kacayay maxaabiista reer filistiin ee xabsiyada yuhuudda ku jirtay sannadihii lasoo dhaafay kuwaas oo ugu dambayntii heshiiskii xabadjoojineed ee ka dhacay dalka masar markii la wada gaaray xabsiga laga soo daayey waxaa warbixinta majalladda lagu bilaabayaa tobaneeyo maxaabiis ah oo la sii daayey ayaa bixiye xogo dhab ah oo muujinaya jirdil nafaqadarro iyo dayac caafimaad oo ay si joogta ah ula kulmayeen waxay warbixintu sheegaysaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu xabsiyadiisa ku hayay in ka badan laba kun iyo siddeed boqol oo filistiiniyiin ah kuwaas oo aanan lahayn wax dembi ah waxayna sahaynadu markii uu qarxay dagaalkii toddobadii oktoobar ay soo hindiseen sharci ay xabsiga ugu sii adkeynayaan mid ka mid ah maxaabiista maalmihii lasoo dhaafay la soo daayey ee filistiiniyiinta waa nasiim al raddi oo soddon iyo saddex jir ah waxay warbixintu soo tebinaysaa in ninkan xabsiga laga sii daayey isagoo gebi ahaanba beelay indhaha kadib labiiyo labaatan bilood oo uu jirdil joogto ah la kulmayey sidoo kale boqol maalmood oo ka mid ah bilooyinkaas waxa uu ku qaatay qolal dhulka hoostiisa ku yaalla oo aanan lahayn wax iftiin ah waxa uu sheegay in mid ka mid ah askarta maamulka gumaystaha yuhuudda uu intii uu xabsiga ku xirnaa kala kulmay mid ka mid ah dhaawacyadii ugu xoogganaa isagoo ka qabtay qadaadka dambe ama qoorta kadibna dhulka ugu dhuftay wejiga waxa uu sheegay nasiim markaas in indhaha ay ka soo gaareen dhaawac xooggan waxa uu ninkan hadalkiisa isagoo sii wata uu sheegay in si isku mid ah dhammaan maxaabiista loo garaaci jiray xilli weliba iyadoo lagu buufinaya gaas iyo biyo qabow mararka qaarna lagu duldaadinayo budo cusbo ah oo gebi ahaanba gubaysa jirka waxaa intaasi inoo sii dheeraa ayuu yidhi cuntayarida hurda la'aanta iyo daryeel la'aanta caafimaad waxaana jirkeenna ka soo baxay ayuu yidhi finan yaryar waxaana la daris noqonnay xanuunnada maqaarka ku dhaca maxamed al ashaliya oo labiilabaatan jir ah isaguna waa mid ka mid ah maxaabiistii maalmihii lasoo dhaafay ka soo baxay xabsiyada gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay in gudaha xabsiyada gumaystaha yuhuudda uu ka soo qaaday xanuunno uu la daalaadhacaya ilaa waqti xaadirkan dhakhaatiirta isbitaalka alnaasir ee koonfurta marinka khaza ayaa waxay dhankooda sheegeen in ay qaabileen shakhsiyaad fara badan oo filistiiniyiin ah oo laga soo daayay xabsiyada gumaystaha yuhuudda waxayna sheegeen in jirkooda lagu arkaya dhaawacyo culus qaarkood ayay lafuhu jabnaayeen kuba ayaa nabro jirkooda ka soo baxay halka kuba kalena ay ka muuqdeen raadadka silsilado bir ah oo ay in muddo ah ku xirnaayeen qoraaga warbixintan waxa uu sheegayaa in dowladaha galbeedka keliya aysan taageero militari la garab taagnin maamulka gumaystaha yuhuudda sannadihii lasoo dhaafay balse sidoo kale ay kaalin xooggan ku lahaayeen tacdiibinta iyo in akhlaaqda laga beddelo maxaabiista filistiiniyiinta ah ee ku xiran xabsiyada gumaystaha yuhuudda guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada toddoba iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay ilna saxo waxaa aalaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada toddobiyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo kitaabka munasalka ah waxaa ku yimid sidaan horayba u soo caddaynay in jinka iyo insiga aanu allah u abuurin waxaan ka ahayn inay isaga caabudaan وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون intaasi kadib wuxuu allah dadka ku waajibiyey takaaliif واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا mar kale allaah waxa uu qur-aanka ku leeyahay إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ۖ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا mar kale allah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً
mar kalena allah waxa uu qur-aanka ku yidhi واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون mar kalena qur-aanka waxaa ku soo arooray هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور waxaa intaasi dheer tobannaan kale oo waajibaad siyaasi ah kuwo arrimo bulsho dhaqaale fakar ruuxi ictiqaad iyo akhlaaqba leh rasuulka sala allahu calayhi wasallam isaguna wuxuu waajibiyey takaaliif waxaa ka mid ah axaadiista raadinta cilmiga sharciga ah waa waajib waxaa sidoo kale axaadiista ka mid ah allah wuxuu waajibiyey in ixsaan loo sameeyo wax weliba haddii aad wax dilaysaan wanaajiya dilka haddii aad wax gowracaysaanna wanaajiya gowraca qofkiina ha afeeyo mindidiisa hana u raaxeeyo waxa uu gowracayo sidoo kale xadiis kale waxa uu leeyahay ka fogaada toddobada wax halaagta waxaa lagu yidhi rasuulka allow maxay yihiin toddobadaas wuxuu yidhi rasuulka waa in allaah wax lala wadaajiyo sixirka in la dilo naf uu allaah xarimay xaqla'aan cunidda ribada xoolaha agoonta in la cararo maalinta garguuradka in sino lagu qadfo gabdhaha dhowrsan ee xumaan moogga ah ee mu'minaadka ah sidoo kale waxaa ka mid ah axaadiista haddii midkiin uu wax cunayo ha ku cuno midigtiisa haddii uu wax cabayana midigtiisa ha ku cabo shayddaanka ayaa ku cuna waxna ku caba bidixdiisa xadiis kale waxa uu leeyahay wiilow magaca allah qabso midigtaadana ku cun dhinacaagana ka cun xadiis kalena waxa uu leeyahay rasuulka sala allaahu calayhi wasallam wuxuuna faray toddobo wuxuuna naga reebay toddobo wuxuuna amray booqashada qofka xanuunsan raacidda janaasada in loo duceeyo qofka hindhisa in loo baarinimo falo qofka dhaartay in loo hiiliyo qofka la dulmiyey in la ajiibo qofka kuu yeedhay in salaanta la faafiyo wuxuu naga reebay inaan faragashi ka dhiganno dahab inaan wax ku cabno weel fidda ka samaysan adeegsiga mayaathirta iyo dharka qasayiga ah iyo inaan xidhanno xariirta iyo noocyadeeda istabraqa iyo diibaashta xadiis kalena waxa uu leeyahay nebi ma jiro uu allaah u soo saaray ummad iga horaysay ilaa wuxuu ummaddiisa ku dhex lahaa taageerayaal iyo asxaab kuwaasoo qaata sunnadiisa amarkiisana qaata kadib waxaa dib mari jiray kuwa dib ka yimid waxay leeyihiin waxaanay samaynin waxayna samaynayaan waxaanan la farin qofkii kula jihaada gacantiisa waa mu'min qofkii kula jihaada afkiisa waa mu'min qofkii qalbigiisa kula jihaadana waa mu'min mana jiro wax iimaan ah oo la eg iniinyo oo arrinkaa ka dambeeya arrimahaasoo idil boskay ka joogaan cibaadada uu allaah caddeeyey inay keligeeda tahay ghaayada loo abuuray jinka iyo insiga takaaliiftaasoo idil ma cibaadada ayay ku hoos jiraan mise way ka madax bannaan yihiin haddii ay ka madax bannaan yihiin siday ku toosaysaa micnaha aayadda sharafta leh ee waajibaadka dhammaantood gelisay cibaadada wax cibaado ka soo harana aanay tilmaamin waxaa lama huraan ah sidaba muuqata in cibaadadu aanay ku koobnayn shacaa'irta cibaadada oo keliya sidaba ay u maleeyeen jiilashii dambe ee muslimiinta iyo in cibaadadu tahay micnaha shaamilka ah ee ballaaran ee ay xambaarsan yihiin labadan aayadood ee sharafta leh إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين sida ku cad khidaabka aayadda waa mid ku socda rasuulka sala allahu calayhi wasallam hase yeeshee haddana waa mid ku socda ummadda ka dambaysa waxaa loogu gaar yeelay rasuulkana waa inuu yahay qofkii koowaad ee muslimiinta ka mid ah ee ma ahan in takliifka oo keliya uu isaga saaran yahay kaasoo waajib ku ah muslim kasta oo qiraya inaanu jirin alle xaq lagu caabudo oo aan allaah ahayn iyo in nebi moxamed uu yahay rasuulkiisa sidaas ayay jiilashii hore u fahmeen micnaha cibaadada uu allaah ku waajibiyey dareenka muslimka ka mid a jiilashaasi wuxuu ahaa mid u dareemayey waajibnimada jihaadka si la mida waajibnimada salaadda salaadda allaah ayuu ku caabudayaa jihaadkana allaah ayuu ku caabudayaa labada cibaadana ma kala maarmaan maxaa yeelay haddii ay mid gaar u istaagto ma xaqiijinayso micnaha dhammaystiran ee cibaadada uu allaah doonayo wuxuu kaloo ahaa dareenkiisa ku aadan inuu guursado si uu naftiisa kaga ilaaliyo sinada una badiyo ummadda muslimka ah ee u jihaadaysa sidii xididada loogu siibi lahaa shirkiga towxiidkana loo faafin lahaa shareecadana loo taagi lahaa uu ahaa dareen cibaado maankiisana isagama hor imaanayaan micnaha cibaadada isagoo weliba u raaxaynaya jirkiisa maadaama ay tahay xalaal uu allaah u baneeyey markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku yidhi midkiin markuu xaajadiisa ka gudanayo ehelkiisa waa u sadaqo way la yaabeen markii hore waxay ku yidhaahdeen rasuulkii ilaahayow qof annaga naga mid ah miyaa sawjadiisa u tegaya si uu dan u guto kadibna ajar ka helaya rasuulkii mucallimka ahaa ayaana u caddeeyey oo yidhi bal ka warrama haddii uu ku guto xaaraan soo dembi kama soo gaari lahayn haddii uu xalaal ku gutana ajar ayuu ka helayaa wixii markaa ka dembeeyey lama yaabin waxayna ogaadeen in islaamka dhexdiisa firfircoonnida la siinayo jasadka uu yahay cibaado maadaama lagu raadinayo wejiga allaah lana laasimayo awaamiirtiisa sidaasoo kale dareenka qofka muslimka ah ee raadinta risqiga barashada cilmiga iyo camiridda dhulka iyo firfircooni kasta oo ay qaadato jasadkiisa ruuxdiisa iyo caqligiisaba wuxuu u ahaa cibaado waa cibaado dhab ah ee ma ahan mid majaas ahaan la isaga yidhi waa cibaado uu ku gudanayo isla ikhlaaska uu ku gudanayo salaadda intaasi kadib ummaddu waxay xaqiijisay guulihii ay ku tallaabsatay dhinac weliba ummaddani ma aanay awoodi lahayn inay burburiso qalcadaha shirkiga sidaas fududna xididada ugu siibto degdegsiimadaas aan hore u soo marin taariikhdana ugu samayso sidoo kale ma aanay awoodi lahayn inay bannaanka soo dhigto tusaalayaashaasi sareeya ee ay ka mid tahay iyadoo cadaaladda rabbaaniga ka hirgelisay dhulka hufnaanta habdhaqanka oofinta ballamaha geesinimada halyeynimada fagaarayaasha dagaalka iyo nabadda si isku mid ah sidoo kale ma aanay awoodi lahayn inay curiso dhaqdhaqaaqa aqooneed ee ballaaran iyo dhaqdhaqaaqa ilbaxnimada ee sare maray arrimahaasoo idil ma aanay awoodi lahayn ama qayb ka mid ah xitaa ma aanay xaqiijin lahayn haddii aannu jiri lahayn dareenkaasi gunta dheer ee ah in waxa ay gudanayso ay dhammaantooda yihiin cibaadada uu allaah darteed u abuuray kuna gudan lahayn dareenka ay ku gudanayso salaadda oo kale
وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم قد جاءنا البيان
halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa xalqadeenna toddobiyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yembagii an tusaxax sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag guud ahaan intaas ayaan kusoo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها